بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed cabdullahi iska lahaa inagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan waxaan soo gaarnay baabu dikri qaswati alqalb ka hadlid laga hadlaayo qalbi engeyga iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi fabimaa naqdihim miithaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiyatan yuxarifuuna alkalima can mawaadicih burintii ay buriyeen ballankii lagu adkeeyey sababteed yaan u lacnadnay nimanka yuhuud ahaa fabimaa naqdihim miithaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya qalbiyadoodina waxaan ka dhignay kuwo adag oo aan khayr weeleynaynin yuxarifuuna alkalima kelmadihii alle ay beddelayaan oo towraad ah can mawaadicihi meelaheedii ay ka beddelayaan yani hadalkii sidii loo waday si aan hayn bay u dhigayaan fusaan wuxuu yidhi mu-alifku kama zuulin inuu ka hadlayo dembiyada waaweyn ee quluubta ka dhacda dembiyada qaarna hadda waxay ka dhacaan quluubta qaarna waxay ka dhacaan xubnaha waxaana ka mid a marka dembiyada waaweyn ee quluubta ka dhaca kabiiradan ah qaswatu lqalbi qalbi engeyga waana dembi weyn oo dembiyada waaweyn ah ka mid ah qalbiguna jirka isagaa xukuma sida rasuulku sal ll slam uu yidhi alaa wa ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kullu jirka bani aadamka waxaa ku jira xubin haddii ay hagaagto jirkoo dhami uu hagaago waidaa fasadat haddii ay xumaatana fasada aljasadu kulluhu jirkii oo dhan uu xumaado alaa wahiya alqalbu waana xubintaasi xubintaasi waa qalbiga bani aadamka bukhaari muslim baa wariyey sheikhu wuxuu leeyahay haddii qalbigu uu yahay mid jilicsan oo xuska alle u jilicsan xubnihiina way jilicsanaadaan oo waxaa u fududaada inay khayrkii sameeyaan laakiin qalbigu haddii uu engegan yahay oo uu kakan yahay wuxuu saameyn ku yeeshaa xubnihii kaleo dhan oo iyaguna engega oo ka wahsada daacadii alle qalbiguna waa uu engegaa mararka qaarkood wuxuuba ka darraadaa dhagaxdii buu ka darraadaa sida aayadda suuratulbaqara lagu sheegay suma qasad quluubukum min bacdi daalika fa hiya kalxijaara oo ashaddu qaswa qalbiyadiinni baa engegay markaa kadib markaasay waxay la mid noqdeen dhagaxdii oo kale ama waaba kasii adag yihiin dhagax oo dhagaxda qaaraaba maaragtay dhagaxyada qaaraaba webiye kasoo burqadaan qaarna way jexjexmaan oo biyaha kasoo baxa oo ilo iyo waxaasa laga helaa biyo ay dadku kacabaan dhagaxdii qaarkeedna waxaa kamid aba qaar lasoo hoobta cabsida alle wama allahu biqaafilin amaa tacmaluun wa ina min alxijaarati lamaa yatafajaru minhu alanhaaru wa ina minha lamaa yashaqaqu fayakhruju minhu almaa wa ina minha lamaa yahbitu min khashyati illaah yaa allow yiri mararka qaarkood marka qalbigii dhagaxaba waa uu ka adkaadaa waa ka daraadaa xagga adeyg haddii xuska alle uu ka jeesto qalbi engeygana waxaa keena sababo qaarkood baan sheegi doonaa uu leeyahay haddii alla yidhaahdo qur-aanka oo la akriyo oo si tadabur uu ku jiro loo akriyo qalbiga ayuu jilciyaa laakiin qalbigu hadduu ka jeesto qur-aankan iyo inuu ku ta'amulo waa u engegaa iyadoo aan ognahay in qur-aanka haddii buur lagula hadli lahaa buurtaas ay noqon lahayd mid khushuucsan oo alle u khuduucsan oo weliba la jeexjeexanta khashyada alle marka qalbiga bani aadamku mararka qaarkood waa kasii adag yahay buurti marka waxaa laga digayaa hadda oo baabkan uu ku saabsan yahay kadigid laga digaayo qalbi engeyga dadkina loogu yeeraayo inay la yimaadaan sababihii keeni lahaa qalbigu inuu jilacsanaado waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah in qur-aanka la akriyo oo si tadabur uu ku jiro loo akriyo oo qalbigaadun uu joogo sababtoo qur-aanku qalbiguu jilciyaa waxyaabaha qalbiga adkeeya waxaa ka mid ah in ballankii alla lala galay la buriyo alla wuxuu yidhi alam axad ilaykum ma waanan idinla ballamin yaa bani aadama anlaa tacbudu shaytaana inaad shaytaan caabudinina miyaanan idinkula ballamin innahu lakum caduwun mubiinun cadow cad buu idin yahay kadibna shiikhu wuxuu keenay aayaddii suurat alcaraaf waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna an taquuluu yowma alqiyaamati inaa kunna can hada kaafiliin alla marka wuxuu ballan ka qaaday bani aadamkii iyagoo dhabarradii aabbayaalkood ku jira markaasaa sidii duuracase iyagoo ah oo kaleyaa lasoo saaray markaasaa ballan adag laga qaaday inay allah kaliya caabudaan oo aanay cibaadadiisa duulal kale la wadaajin qofkii marka alla keyrkiis caabuda ballankaas waagaas lala galay yuu khiyaanay o ballankii waa uu buriyey waa kasoo bixi waayey markaasuu shiikhu haddana wuxuu keenay aayaddii suurat almaa-ida ee reer bani israa'iil ka hadlaysay walaqad akhada allahu miithaaqa bani israa'iila wabacathnaa minhum ithnay cashara naqiiba وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار إني ونaan heli doonaan dembigooda la dhaafi doono iyo aayaddaas lagu sheegay haddii ay salaada oogaan zakadana bixiyaan rusushana ay rumeeyaan oo ay u gargaaraan oo allana ay maaragtay qardi xasana maaragtay amaahiyaan ballana laga qaaday weliba maaragtay labaiyo toban nin oo maaragtay nuqaba ah loo yeelay markaas kadib alla wuxuu yidhi fa bimaa naqdihim miithaaqahum burintii ay buriyeen ballankii adkaayo lala galay yaan lacannaahum u lacnadnay waa aayaddii uu sheekh maxamed abdiwahaab soo arooriyay baabka oo ah hadda aan ka hadlayn burintii marka ay ballanka buriyeena waxaa ka dhashay laba arrimood kan koowaad waa maxay in alla uu lacnaday oo uu ka fogeeyey naxariistiisii marka ciqaabtii koowaada lagu ciqaabay waxay ahayd markay ballanka buriyeen in la lacnaday gaalada maaragtay reer bani israa'iil waa lacnadan yihiin reer bani israa'iil xabad xabad maaragtay alla rumeeyey waa ku jiraan oo wanaagsan oo soo islaamay markii nebi maxamed sal sl soo saaray alla wuxuu yidhi lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila kuwii gaaloobay ee reer bani israa'iil ka mid ah alla waa lacnaday naxariistiisu ka fogeeyey laakiin kuwooda mu'miniinta ah waa dad wa wanaagsan allana waa uu ammaanay laysuu sawaa'a ayaa alla u yiri nimankaas isku mid maaha qaar baa marka wanaagsan oo diinta ku toosan oo islaamkii qaatay shiikhu marka wuxuu leeyahay taas waxaa lagu radinayaa kuwa leh yahuudiya nasaaraha lacnadanina iyadoo alla uu hore u lacnaday oo alla uu yiri fabimaa naqdihim miithaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya marka ballankii adkaaya alla la galeen burinta ay buriyeen sababteed yaa qalbigooda uu la engegay haddii ay ballanka oofin lahaayeen ballankii alla la galeen haddii ay oofin lahaayeen qalbigooda waa jilci lahaa kaasina ma aha wax ku khaasa reer bani israa'iil ee qof kastooo wixii reer bani israiil sameeyeen oo kale sameeya oo ballankii buriya qalbigiisu waa engegaa muslimiintaba ha ka mid noqdeen arrinka labaad ee ka qabsaday reer bani israa'iil burinta ay buriyeen ballankii adkaa in alla qalbiyadooda uu ka dhigay tu adag wajacalnaa quluubahum qaasiyatan yuxarifuuna alkalima can mawaadicih marka qalbiyaalkooda waxaan ka dhigna kuwa engegan towraaddii ayay meelaheedii ka leexiyaan waanadu ma gasho sababtoo qalbigoodii waa aada u adag iyo qowlihi tacaala alla qowlkiis uu yidhi allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan mathaniya takshaciru minhu juluudu aladiina yakhshauna rabbahum uma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ilaa dikri illaah alla waa midka soo dejiyey hadal midka ugu wanaagsan oo qur-aankii weynaa ah kitaaban baa alla uu soo dejiyey mutashaabihan isu eg eg xagga quruxda iyo ixkaamkeeda sugnaanta iyo inaanu iskhilaafsanayn mathaaniya ahdana la celceliyo oo qisooyinkii lagu soo celceliyo iyo axkaamtii iyo xujooyinkii iyo bayinaadkii iyadoo iyagoo siyaabo kala duwan loo sheegayo yaa lasoo celceliyaa mathaaniya marka saasa laga wadaa takshaciru ay jiridhacooto ama qabandhacooto minhu qur-aankaas yaa waxaa qabandhacooda oo jiridhacooda juluudu aladiina yakhshawna rabbahum dhogorada kuwa alla ka cabsada yani way isbedelaysaa khowfkaas iyo cabsidaas darteed uma taliinu kadibna way u xasishaa juluuduhum xogaradoodu iyo jildiyadoodu iyo quluubuhum quluubtoodu ilaa dikrillah dikriga alleh u xasishaa marka kuwaas waxay kasoo horjeedaan kuwii qalbigooda engegnaa marka asalku waa maxay waa in qur-aankii uu qalbiga jilciyo haddii qofku uu ku tadaburo shiikhu marka markuu aayadan ka hadlayay kitaaban mutashaabihan wuxuu yihi qaarkiis qaarka kale uu ku shabaho quruxda iyo maaragtay runta mathaniya yacni waanooyinkii iyo qisooyinkii yaa lagu soo celceliyaa si qalbigii uu jilcanaado taqshaciru minhu juluud aladiina yakhshawna rabbahum waxaa marka u jirircooda juluudii kuwii alle ka cabsanaayey laakiin kuwaan alle ka cabsanaynin qur-aanku waa maraa mana saameeyo taasina waxay ku tusinaysaa in qur-aanku uu qalbiga jilciyo uma taliinu juluuduhum waquluubuhum ilaa dikri illaahi alla u leeyahy marka waxay kutusinaysaa haddii qur-aanka la akriyo iyadoo la tadaburaayo qalbigiina uu joogo in qalbigii uu jilcaayo sida aayad kale alle uu yidhi inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum muuminiinta iimaankoodu uu dhammaystiran yahay waa kuwa marka alle la xuso qalbigoodu u cabsado marka xuska alle qalbiga waa uu jilciyaa laakiin qafle hadday dhacdo iyo halmaan oo qofku iska halmaamo xuski alleh qalbigiisa waa engegaa marka aayad suurat alanfaal buu sii dhammaystiro wuxuu yidhi alla wuxuu yidhi waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan calaa rabbihim yatawakkaluun haddii aayadihi alle lagu akhriyana iimaan bay u ziyaadiyaan dadkaas muuminiinta oo iimaankoodu dhammaystiran yahay rabbigoodna way tala saartaan aladiina waa kuwii yuqiimuuna asalaata wa mima rasaqnaahum yunfiquun salaada ooga wixii aan ku arsuqnayna wax ka bixiya ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa kuwaas waa kuwa mu'miniinta ah oo si maarata dhab ah mu'miniin u ah sababtoo ah haddii qalbigoodu uu cabsanayo marka alle la xuso dee macaasidoo dhan waa iska ilaalinaya qofkaasi daacaadkiina waa ku wada dadaalaya marka yani acmaasha hadda la sheegay maogii acmaashii kaleo dhanna macnaha way la imaanayaan waayo saasaa marka iimaankoodu ugu noqday mid dhammaystiran macnaheedu maaha intaan la sheegay keliyay ku gaabsanayaan maaha sababtoo qalbiga cabsanaya wuxuu keenayaa inuu macaasida ka fogaado daacaadkii kale iyo wixii lasfaroo dhanna uu la yimaado sheikhu marka wuxuu leeyahay sababta maaragtay ee keentay in lagu tilmaamay inay muminiin dhaba yihiin waa inay marka qur-aanka lagu akriyo qalbigooda uu jilco oo uu khushuuco oo xubnahoodii ay daacadii u hoggaansamaan oo waajibaadkiina ay la yimaadaan xaaraantiina ay ka tagaan kaasaa asaas u ah in qalbigu uu jilco tanaa marka nagu saacidaysa buu leeyahy inaan fahmno alla qowlkiisa allahu nazla axsana alxadiidi kitaaban mutashaabiha qur-aanku marka waa hadalkii ugu wanaagsanaa waa wax alle ka run badanna ma jiraan iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wama nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamadu faqasad quluubuhum wakathiiru minhum faasiquun miyaani u dhowaanin baa alla u leeyahay oo aanu imaanin waqtigii liladiina aamanuu kuwii muminiinta ahaa an takhshaca quluubuhum in qalbiyadoodu ay jilcaan lidikri illahi xuska alle ay u jilcaan miyaanu waqtigaasu imaan baa alla u leeyahay iyo wamaa nazla min alxaqi xaqii la soo dejiyey in qalbigoodu u jilco oo walaa yakuunuu aanay noqonin kaladiina uutuu lkitaaba kuwa kitaabka la siiyey min qabl ayaga ka hor oo fataala calayhim alamadu waqtigii uu ku dheeraaday oo maaragtay ambiyadii iyo dadka saalixiinta ahaa ee la joogay maaragtay uu waqtigoodii u fogaaday macnaha waqti dheer ay kasoo wareegtay maaragtay dadkii wanaagsanaayo ambiyadii la joogay faqasad quluubuhum marka waxaa engegay qalbiyadoodii marka waqtiguu la dheeraaday wa kathiiru minhum faasiquun qaar badanoo iyaga ka midana waaba faasiqiin daacada alle ka baxa sheikhu markuu aayaddas ka hadlayo wuxuu yidhi kani marka waa citaab alla uu dadkii mu'miniinta ahaa citaabayo si aanay uga mashquulin qur-aankii oo qalbigoodu aanu u engegin markaas alla wuxuu ku tirtirsiiyey qowlkiisa uu yidhi alam yani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wama nazla min alxaq waana qur-aankii baa laga wadaa walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu yahuudiya nasaara laga wadaa fataala calayhim alamadu waqtigii baa la dheeraaday oo ambiyadii waqti badan kasoo wareegay faqasad quluubuhum markaasa qalbigooda engegay dadkaasoo kale ha noqonina laleeyahay adduunyay ku mashquuleen iyo macmacaansi iyo wax la cuno iyo xoolo iyo awlaad iyo ay ku mashquuleen waqti dheer baa maaragtay kasoo wareegay waqtiyadii ambiyadu u yimaadeen kitaabkii allana marka fiirin maayaan waqtigii markuu ku dheeraaday waxaa ka dhalatay in qalbigii ka engegay markii tooradii injiilka jeesteen sidaa darteed alla wuxuu uga digay muminiintii inay sidii ahlu kitaabkii oo kale sameeyaan oo qur-aanka ay ka jeestaan oo markaa qalbigoodu engego sidii quluubtii dadkii ka horreeyay oo engegtay can ibni camrin cabdillaahi bni camr bn caas waxaa laga wariyey alaa ka raali noqday asaga iyo abihiisba marfuucan isagoo xadiidku marfuuc yahay oo rasuulka sal ly slam uu ka warinayo irxamuu turxamuu naxariista ha laydiin naxariistee wakfiruu yukfar lakum dadkana iska saamaxa alla haydin saamixee oo haydin dambi dhaafee weylun liaqmaaci alqowli waxaa halaag u sugnaaday kuwa diblado oo kale ah oo qalbigooda uu maaragtay diblad oo kale yah oo khayrkii intuu soo maro aanu ku sugnaanaynin uu ka baxaayo dibladda waxaa la yidhaahdaa waa soomaali ahaan waa qalab yar oo leh af ballaaran oo wareegsan iyo daba dhuuban oo dhuun leh oo weelasha afka dhuuban hooraha lagula shubo marka afkaa wixii laga saaraya weelkii wax lagu shubo hoostuu ka dhuuban yahay korna waa ka wen yahay markaasaa maaragtay biyo iyo caano iyo wixii lagu rubo iyo saliid iyo wixii la rabo lagu shubtaa marka yacni dibladdaas waxaas maarata maraya iyadoo waxba ka geli maayaan way mareen uun bes qalbigooduna waa sidoo kale marka dhegtaana ay wax ka soo gelayaan dhegta kalena waa ka baxayaan waxba ku dheefi maayaan wixii maarata khayr ahaayo ay maqlaayeen marka hadalka wanaagsan waa soo maraa way maqlaan laakiin kuma intifaacaan weylun waxaa halaag daran ugu sugnaaday lilmusiriina kuwa maaragtay dembiga ku madax taaga ee aan kasoo noqonin ka toobadkeenin aladiina yusiruuna calaa maa facaluu ee daa'ima waxa ay sameynayeen oo macaasida ah wahum yaclamuuna iyagoo og in maaragtay macaasi xun ay tahay oo laysoo ciqaabaayo rawaahu axmed baa wariyey xadiidkaas waana xadiis saxiixa shiikhu marka wuxuu leeyahay yani in dadkii taagta daraa iyo dadkii baahnaa iyo masaakiinta loo naxariistaa waxay kamid taha waxyaabaha qalbiga jilciyay kamid taha in loo ixsaan falo lala fariisto qalbiga ayay jilcisaa laakiin dadkii baahnaa iyo masaakiinta haddii laga jeesto qalbigii engeeg ka dhigtaa qalbigii mid engeeg ayuu noqdaa in marka fuqaradii iyo masaakiintii la dhex galo oo la fiiriyo ixsaan loo sameeyo waa waxyaabaha qalbiga jilciyu leeshiyo oo kuwuna bixinaya inaad naxariisato amaan marintuna waxay uun shabahdaa wax qofku uu sameynaayo sidaa darteed yaa rasuulku wuxuu yihi sal ly slam irxamuu turxamuu naxariista halaydin naxariistee marka dadka fuqarada iyo masaakiinta u naxariista alla haydin naxariistee cagsiguna waa sax isaguna haddii aadan naxariisanin alla idin naxariisan maayo haddii naxariis lagaa waayo waxaa ka dhalanaysa alla inaanu ku naxariisanin marka dadkaan masaakiinta iyo dacafada iyo dadka taagta daran u naxariisan alla u naxariisan maayo haddii qof marka uu xumaan kugu sameeyo oo dhib kuu geysto oo iska wax adduunye ah waxaad ku qaabishaa ood kala hortagtaa inaad iska saamaxdo o aada ixsaan samayso si alla kugu dhaafo haddii aad doonayso in alla kuu dhaafo dadkii yani xumaanta kugu sameeyey adiga ama dhibka ku geystay adiguna saamax sababtoo ah abaalmarintu waxay shabahdaa wax adigu aad samaynayso haddaad dadka wax u dhaafto alla adigana waa kuu dhaafaa weylun liaqmaaci alqowli alaqmaac shiikhu wuxuu leey waa jamcu qimcin qaafku waa hoos dhigan yahay waana waxa maaragtay weelka afkiisa la saaruu leeyahay ama qirbadda oo markaa biyihii lagu shubo iyo wixii lamid ahaa ee dareeraha ahaa caamaduna waxay ku magacaabaan buu leeyahy almixjaan yani dadkan carabiga ku hadlaa oo kule shiikhu hadda dadka isaga la noolu ka hadlaya oo najdi la jooga marka waa waxa marka loo isticmaalo in weelkii afka yaraa lagula shubo biyihii iyo waxyaabihii dareeraha ahaa isaga marka dibladaas wax ku haraayo mayaa jira ma jiraan wax ku haraayo ma jiraan wax walba waa sii dhaafeen kuwana waa sidoo kale u leeyahay marka maqalkoodii waxaa lagu shabahay qur-aankii iyo dikriga lay maqlaayeen oo aanay weeleyneynin oo aanay ku saamoobaynin waxaa lagu shabahay yani dibladahas aan waxba qabanayn iyadu oo wuxuu ay dhaafayaan meeshan uu yiri rasuulku sal ly slam weylun lilmusiriina aladiina yusiruuna calaa maa facaluu wahum yaclamuun marka waa goodi loo goodina waa hadadaad la handadaayo kuwa maaragtay macaasidii iyo dembiyadii mar walba dhex taagan ee sameynaya ee aan kasoo noqonaynin iyagoo og waxa ay sameynayaan inay macsi ay yihiin laakiin bani aadamku macsuum ma aha qofku dembi waa uu ka dhici karaa laakiin waxaa waajib ku ah inuu kasoo noqdo oo isla markiiba ka toobad keeno laakiin hadduu maaragtay yiraa waa daa'imaya oo aanu toobad keenin ciqaabkaas daran baa qabsanaya halaag daran ama waadi oo jahanamo ku yaala yaa loogu goodiye qofkaas allana addoommadiisa muttaqiinta ee alle ka cabsada wuxuu ku tilmaamay tilmaamahooda kuwa ugu muuqda inaanay dembiga daa'imin waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faistakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu ya alla u leeyahy kuwa haddii ay maarata faaxisho sameeyaan ama ay naftooda dulmiyaan alla xusa oo dembigoodii maaragtay dembi dhaaf alla u weydiista yaa dembi dhaafa allah moogi muqo wax kaloo dembi dhaafaa jira oo aan daa'imin dembigii ay sameynayeen iyagoo og dembiga yar haddii la daa'imo isaga laftiisu dembi weyn buu isu bedelaa xadiis waxaa ku jirta buu leeyahy sheikhu laa kabiirata maca alistikfaari walaa sagiirata maca alisraari yani kabiiro ma jirto haddiiba qofku uu kasoo noqonayo o ka toobad keenaayo oo uu istikfaarsanayo ila alla toobad waa aqbalaaya walaa sagiirata maca alisraar sagiirana ma jirto haddii la daa'imayo iyaduna waa isbedeleysaa marka ibn cabaas baa laga wariyey isagoo marfuuca marka atarkaas ibn cabaasa laga wariyey waxaana saxa inuu mawquuf asaga ku yahay oo macnaha aanu xadiis marfuuca ahayn marka ibn cabaas waa ka ansaxday marka ibn cabaas hadalkaas waa ka ansaxay marka waa mawquuf hadalkaas qofka muslimkaa marka waxaa waajib ku ah in haddii uu dambaabo uu u degdego toobadii laakiin hadduu ku madax taago oo uu iska daa'imo maarata macsidii alla wuxuu uu goodiyey goodigaas daran oo xadiiska ku soo aroora wltirmidiy canhu marfuucan tirmidi wuxuu ka wariyey cabdullahi bn camr uu ka wariyey laakiin sida saxda waa maxay waa inuu cabdullahi bn cumar uu yahay marfuucan isagoo xadiiskaasu marfuuc yahay laa tuksiru alkalaama bigayri dikri illaahi faina katrata alkalaami bigayri dikri illaahi qaswatu lilqalbi hadalka ha badnina xuska alle waxaan ahayn xuska alle hala badiyo laakiinse hadalka aan caadiga ee aan xuska alle ahayn aan alle lagu xusayni yaan la badinin faina katrata alkalaami hadalka oo la badiyo bigayri dikri illaahi xuska alle waxaan ahayn lagu badiyo qaswatun lilqalbi qalbiguu engegiyaa waina abcad alquluubi min allahi alqalbu alqaasi qalbiyadana waxaa ugu fog alla uga fog qalbiga engegan alla waa uu ka fog yahay aad buu uga fog yahay marka xadiidkaas waa daciif oo tirmidi iyo keyrkiis baa wariyeen laakiinse sheekh albani waa daciif buu leeyahay sheekh fawsaan markii uu xadiidkan sharxayay kani waa sabab kale oo ka mid a asbaabtii qalbi engeyga keenaysa waana qofku inuu hadalka badiyo oo maanta dhan iska daldalbo isagoon alle xusayn laakiin haddii alle xusidiis maaragtay aada badiso markastoo xuska alle aada badiso qalbigaad waa u jilcaa laakiin markaa war kale aada daldasho maanta dhan qalbigaadu waa engegaa dad fara badani waxay waqtigooda ku bixiyaan buu leeya shiikhu ay ku dhammeeyaan qiil iyo qaal waxaa la yidhi iyo waxaa maaragtay la yidhi waxaasay daldalaan maanta dhan iyo hadal aan faa'iido lahayn iyo qosol iyo lahw iyo khaflad taasina waxay sabab u noqotaa in qalbigu uu noqdo mid engega sidaa darteed yaa rasuulku wuxuu yidhi sala alla alay slam man kaana yu'minu billahi walyowmi alaakhiri falyaqul khayran aw liyasmut qofkii alle iyo maalinkii dambeeyey rumaysan khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso buhaari muslim baa wariyey walahumaa bukhaari muslim waxay wariyeen can jariir ay ka wariyeen radi allahu canhu allah ka raali noqday marfuucan isagoo rasuulka laga werinayo xadiidkaas man laa yarxam innaasa laa yarxamhu allah qofkii aan dadka u naxariisan alla uma naxariisto man laa yarxamu annaasa laa yarxamuhu allah iyadana waa la weriyey labadaas dabtiba waa lagu weriyey xadiidka waxaana ku jira marka isku tirtirsiin laisku tirtirsiinaayo in khalqiga oo dhan loo naxariisto yani xataa muminka iyo kaafirku waa soo gelayaan waxaa soo gelaya muminkii iyo kaafirkii iyo xoolihii iyo dadkii mamaaligda ahaa iyo kuwan mamluuga ahayn marka xoolaha waxaa loogu naxariisanayaa iyo mathalan mabaaligtaas in wax la siiyo oo wax la- cunto la siiyo oo la waraabiyo oo maaragtay waxa lagu eh, qaadayo lafteeda la khafiifiyo oo aan maaragtay eh, xadgudub lagu sameynin garaac la garaacayo sheikhu markuu xadiidkan tacliiqinayo wuxuu yidhi kan wuxuu shabahaa xadiidkii hore ee irxamuu turxamuu ee naxariista leedin naxariisteen mafhuumka xadiidkuna wuxuu yahay in qofkii aan naxariisanin oo aan dadka maaragtay ixsaan u sameynin aan loo naxariisanin oo alla aan u naxariisanayn marka mafhuum mukhaalafadan oo yani xadiidkii hore mafhuum mukhaalafada u ahayd kan manduuqiisii noqotay oo manduuqii xadiidkan waa saas man laa yarxam innaasa laa yarxamhu llah qofkan dadka u naxariisan alla uma naxariisto sababtoo ah abaalmarintu waxay maaragtay shabahdaa hadba qofku waxa uu samaynayo taasina waa qaacido maaragtay eh, lagu dhaqmo sharciga wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online